wallaahi walaalo dareenkaygu aada buu maaragtay wuxuu ahaa dareen xun ma fiicnayn runtii laakiin wallaahi dee waa waxay ahayd wax aan anagu aan go-aan ku gaarnay anigii wiilkaygu inuu runta iska sheego markii maaragtay wuxuu sameeyey uu runta ka sheego
dembiyada uu qirtay marka oo ah in uu taageerayay qoladan isis waxyaabaa noocaasa adii asagu markaad ka wada hadasheen sidee ay kugu noqotay arrintaas waxay igu noqotay runtii wax shaag ah runtii wiilkayga waxay ku noqotay wax aada iyo aada ula yaab muu rabin in arrintaanayto ay ku dhacdo anigana inaan maaragtay igu dhacdo ma rabin aad bay waxay ugu noqotay asagana shaag anigana runtii shaag ay igu noqotay
gormuu aad dareentay adigu inuu arrimahan ah argagixisada iyo waxyaabaha noocaas inuu faraha kula jiro goorma ahayd markii kuugu horreysay adigu aad ku aragtay arrimaha noocaas walaala mascadow wiilkayga sanadkii labadii kun iyo labayo tobankii bay qoladan oo maaragtay dowladdu ii imaadeen dhowr jeer waxay ii keeneen sawiro waxay igu dhaheen ilmahaaga weliba isagiyo waxay ahayd mid kale oo yar waxay igu dhaheen ilmahaaga waanu ka shaki qabnaa oo waxaan uga shaki qabnaa in maaragtay cabsi weyn baan ka qabnaa ayaga iyo guruub kale marka shakigaasaa nagu jira ilmahaaga ka warqab bay aniga igu dhaheen runtii markii
waa gartay ka warqabkaa ka sokow waxa ay kuu sheegeen sansaanka iyo falal u eg isaga maka aragtay
ma ka arkin runtii waxay ii sheegayeen ilmahaaga oo weliba xataa aniga laftigayga maxkamad baa lai geeyey waxay igu dhaheen ma ka cabsi qabtaa waa la interview badanaa laiga qaaday cabsina dee ma ka qabinin ilmahayga twenty four seven runtii twenty four seven markaan dhaho anugu hooyo iska shaqaysto ayada ushaq iyaga u shaqaysaan ahaa eight hours shaqada markaan ku maqanahay inta kale waa la joogay sabtidii axaddana wax kale ma qaban jirin runta markaan sheego dugsigaan la dhex fadhin jiray oo la joogi jiray maadaama dugsiga aan la joogi jiray oo aan la joogi jiray oo subaxii markaan geeyay galabtii aan ka keeni jirayna oo waxbarashadooda diineed iyo waxbarashadoodii xagga kale aan ku dadaali jiray ilmahayga waxaan u malaysanayay kuwa ugu sayfka badan inay ahaayeen wax sansaarna maba ku arkinba
waxaa jirta adiguna dabcan warbaahinta u sheegta ama warbaahintu ay soo xiganayeen in aad qoraaladana ku jirtay lagu soo eedeynay wiilkaaga inaad u dirtay magaalada shikaago maxaa keenay inaad u dirto shikaago sanadahaas aan hadda kuu sheegay sanad ka mid ah bay ii imaadeen haddana wiil baa baxay oo dugsigii markaas ay isla dhiganayeen oo mabanooniga isla ciyaarayeen ka baxay wiilkii markuu baxay ii imaadeen waxay igu dhaheen wiilkaaga weliba warqadaana loo keena documentiyahoo maxkamad ah oo la dhahay maxkamadaas imaada markii maxkamadii aan tagnayna oo aan maxkamadii horteedii wax ka sheegnayna oo aan sidaan u arkay aniga inaan ilmahayga ka baqi ka sheegana galabtii markaan gurigeyga kusoo noqday waxaan dhisay garas ilmahayga tigid inaan u jaro aabbahoodoo deganaa jirkaaga aan u dhiibo oo aan dhaho walaalow adiga hay ilmihii iskuulkooda xagga u wareejiyey xaggay ka shaqo bilaabeen iskuulkoodii baa u bedelay taas ayaa igu dhalisay ilmahaygii intaas weligeed waxaa ahaa hooyo ilmaheeda jecel inay laabta ku haysato weligey ma jeclayn inaa iskala sabareed gareyno ama meel kale ay ku noolaan aabahood mar hore aan kala tagnay haddana saasay tahay waa isla maaragtay korin jirnay laakiin markii dambe waxaan go-aansaday inuu koritaankooda inta ka dhiman oo isaga qaato asagana uu ay la joogaan marka minsor waxaad u arkaysay dhalinta uu saaxiibka leeyahay iyo haddii la daba joogo iyo arrimaha noocaas inay xagga uga badbaado badan tahay oo dembiyada inta ku geli kara aanu ku geli karin masidaaba ahayd maadaama dhowr jeer ay igu soo laabteen ay igu dhaheen maaragtay waan ka cabsi qabnaa waxaan isdhahay situationkan minsoore laga sheegay iyo kanba dadka baxay iyo haddana dad kaloo baxay iyo bal ka remove gareeyo xal aan u arkayo jikaago markaas
haddaad iga waranto cabdirasaaq yaraantiisii ilaa kuriimadiisii waktigiisii iskuulka wiil noocee ayuu ahaa habdhaqankiisa cabdirasaaq runtii waxaa waaye wuxuu ahaa nin very beautiful man ah wallaahi cabdirasaaq nin aada bs peaceful u ahaa iskuolkiisa dhigtaa on top of that ilmaha communityga iyo wuxuu ahaa nin maaragtay mar walba kula taliya stay away from maaragtay drugs xataa haddaad si u fiirisidoo geshid youtube-ka cabsaaq warsama haddaa la teeb garayo waxyaalo badan a kasoo baxa markuu hadda wadaadka noqday oo xataa qur-aan akhrinayo oo uu diintii si fiican u baranayo iyo markii kaleeto oo youth program uu brian coil ka sameyn jiray oo ilmaha ku motifayd garan jiray inay wax noqdaan wuxuu ahaa nin aada very brave ah runtii anigana waxaan u arkay in uu yahay rool maadal u yahay ilmaha kale oo maaragta isaga ficiisa ah marka saasuu ahaa
waa gartay dabcan dad fara badan waxay leeyihiin dhalinyaradan lasoo xiray fursad ay isku difaacaan lama siiyo oo marar fara badan dowladdii iyo waxaa lagu qasbaa in ay dembi qirtaan iyadoo mararka qaar loo goodiyo si markaasi ay ay noqoto inaana wixii isdifaacin oo kale arinta noocaasa adigu ma dareentay mase arkaysa wallaahi walaalow qof walba wax si u arag laakiin aniga to be honest runta markaan sheego oo ilaahay subxaana watacaala aan ka cabsado intii aniga aan arkay cunugeyga inta la iga xiray wax u goodiya ma arkin familiga waa aragta markii qof lasoo xiro ilmaha waxaa la dhahaa lagu booriyaa you can be silent ilaa aa looyer la hadashin alama hadli kartid looyer wiilkayga lahaa looyerkaasaan la xiriiri jirnay looyerkaa evidensigana tusi jiray waxyaalo badan oo aan arkay baa uun ma aragtay cunugayga inuu dembigan qirto kulleed garaystay ma ahane wax force ahoo ama maaragta xoog ahoo quwad ahoo loo adeegsaday ma jirin
waa gartay maadaama dembigan dembiga ugu qofka xukunkiisa uu noqdo sida cad ilaa iyo shan iyo toban sano o xariga maadaama hadda uu qirtay dembigan ka hooye ahaan rajo intee lag ayaad ka qabtaa in loo kafiifiyo ama uu markaasi laga dhimo waxyaabihii qofkii inkiray oo kale mathalan wallaahi mascadow hortu dembi kasta wuxuu leeyahay maximum sentencekiisa ama maaragtay wuxuu leeyahay xukumaadiisa qof walba dembigu uu sameeyaa lagu lagu xukumaa wiilkayga one county oo maaragtay material support ah lagu jaaj gareeyey taasna waxay dhaheen fifteen years laakiin haddana waxay ku xiran tahay jaajka jaajka markuu go-aamiyo markaa kadibna waxaa waaye looyarada labada dhinacba ayagaa maaragtay go-aanka gaara
marka rajada aad qabtahay dabcan waxay noqon doontaa mid wallaahi aniga qof islaana ahay runtii muslina ahay waxyaalo aana filanaynin kusoo baxbaxeen ilaahay subxaana watacaala iska tala saartay waxaan filayaana hadduu cunugeyga runta sheegay inuusan ilaahay subxaana watacaala nagu qadinayn nagu qadinaynin wadankan aan deganahayna mascadow haddii aad runta sheegtid runtu waxyaalo badanay ka googolsaa aniga laftigayga legal systemkaan ka shaqeeya oo waxaan ahay victim advocate oo maaragtay dowladda u shaqeysa marka legal systemka haddii wixii adi aad samaysid aad runta ka sheegtid runtaa lagugu baanish garaynaya markaana wixii lagugu xukumi lahaa oo xadad ah way kaasii yaryaraanayaan intii lagula sii teegsan lahaa sharci adag saaca waa tahay ugu dambeynta dabcan sida cad waxaa tahay hooyo arrimaha bulshada ka shaqeysa dadkan sida dhawooqaan aad kamid tahay muddo fara badan arrimaha bulshadana ka shaqeynayay ka hor intaan wiilkaaga la xirina waxaan isku aragnay kulamo aad kaga hadlaysay hooyooyinku siday caruurtooda uga ilaalin lahaayeen in ay ku dhacaan siriqahan ciyaalka maskaxdooda lagu bedelayo way kaga mid noqonayaan kooxaha argagixisada inta aanan talada ku weydiinin aad waalidiinta soomaalida soo jeedinayso maxaa keena baad is leedahay in caruurta dhalinyarada sida wiilkaa oo kale weliba kuwii waxbaranaya laga ugaarsado halkan isla markaasina ay alqaacida ama isis ama al-shabaab ay ku biiraan
mascado ilmuhu ani waxaan qabaa oo waxaan aniga maskaxdayda ka keenay hadeer wax maxkamad laga sheegayna ma aha maadaama la dhageysan doono maaragtay cajaladaan anigu maskaxdayda wax aan ka keenay waaye maxkamadna la igama sheegin qofna maaragtay ima dhihino saas uu dhahay laakiin waxa aragtidayda ay tahay mascadoo ilmaha maskaxdooda way yar tahay ilmaha markii la geeyo dugsi qur-aan oo wax loo dhigo ani waxaan qabaa inaan looga sheekeynin waxyaalaha maaragtay oo cabsi cabsida ah oo ilmaha qur-aanka waa la baraa runtii laakiin loogama sheekeeyo waxa ah saanaa maaragtay aad aad aad haddaad saan samayso oo kaleeto jannaa gelaysaa haddaad kan samayso ilmihii waxa waaye waxa moodufayd garaynaya sida hadda runta markaan sheego ilmuhu cajaladaha ay fiirsanayaan oo maanta uu dhahay cunugayga runtii wuxuu dhahay propaganda aan fiirsanayn at the same time ilmaha waxa nacam ay dhegaysanayaan ama loo sheegayo laleeyahay ilmaha typical qur-aanka in la baro way fiicanta ani dugsi qur-aanaa soo dhigtay soomaaliya weligay iyo alahey ama naaraa gelay ama jannaa gelaysaa liima sheegin qur-aanka saanuu u socdaa saanaa loo dhigaa kanaa loo dhigaa naloo sheegi jiray ilmaha maskaxdooda way yar tahay haddaa wax u sheegtid bareenkooda wuxuusan qaadan karin aa jira waxaad leedahay ilmaha oo da-yar ah in dagaalo iyo jihaad iyo jannagelid iyo naar iyo arrimahaas aan loogala hadlo inaan looga sheekeynin la baro qur-aanka la baro xuquuqda waalidka la baro ilmaha haddaa si u fiirisay ilmihii wuxuu dhameeyey almost labaatan juz ama qur-aankii uu laba jeer kuna noqday laakiin xuquuqdii waalidka ma yaqaano naftiisii ma yaqaano waxa ma waxaa laga yaabaa ilmihii qur-aanka inuu dhameeyey laakiin salaad buu uusan tukanin in la baro ilmaha marka ugu horeysa waxyaalaha oo maaragtay uu xuquuqda waalidka la baro diinta si fiican loo baro aan dhinac kale loo barin ani ilmahana waxaan aniga qabaa runtii ilmuhu waa fornable adult waaye ilaa ay soo gaaraan labaatan iyo shan xataa caqli ku filan ma lahan marka waxaan kula talin lahaa hooyooyinka wallaahi aniga runtii maanta intuu cunugeyga maxkamadda wax ka sheegayay waxaa maskaxdayda kusoo nonoqonaya aniwa igu dhacday anigoo weliba aan isdhihi karo mascadow hooyo kaa actifsan ma jirto anigoo wax akhrin kara wax qori kara warabood hooyada ilmaheeda guriga kombyuutar uu ku haysto laakiin kombyuutarkii jaha loo jeediya aana aqoonin wallaahi
marka ma waxaad tuhumaysaa dugsiyada ku yaala gobolku qaabkii caruurta wax u barayaan in ay keeni karayso inuu cunugkii u nuglaado in la ugaalsado ma saasaad tuhmaysaa ilmaha ani dugsi ma tuhmaayo dugsina ma ma finger point garaynayo laakiin aniga ahaan deeqa meesha la iga gaaray maalintaa ilmaheyga intaan qaatay aan dugsi geeyey ya oo aan dugsi geeyey baa horta la iga gaaray wax kastana qofka bini aadanka horta ilaaha u qoray laakiin anigu waxaan isleeyahay oo hooyooyinka ku waaninaya oo hooyooyinka aan ku waaninaya hundred percentage ilmahaaga xataa haddaa gudaha meel walba kaga warqabtid meelo badan oo aada kaga warqabi karinaa jira marka social mediaha maxaa la dhahaa geedkan kombyuutarka iyo taleefanadan ilmaha ay badanaa ay isticmaalayaan iyo ilmahooda inay ka warqabaan qofkay gacanta uga dhiibayaan oo maaragtay ay kalsooni qof qofka aad gacantaada ilmahaaga uga dhiibaysa ma garan karti wuxuu yahay because dadkan wada background cid ka soo baartay male runta marka la sheego walaal
aada iyo aad baad umahadsan tahay jidka ugu habboon ee aada isleedahay marka hooyada halkan joogta ilmaheeda way ku ilaalin kartaa way ku badbaadi karaan haddii aad taladaa bixin lahayd miyay jirta
wallaahi horta badbaadada ilaaha iska haaya anigii isdhahayay waa badbaadin kartaaba waa ujeedaa maalintii tooleeta nagu dhacday laakiin jidka ugu fiican oo aan ku badbaadin karno waxay tahay hooyooyinka waxaan kula dardaarmayaa ilmahaaga maalintaad dugsi geyso ilmahaaga inaada u ogolaanin meel hebel aan soo aadaya oo inta gruub la isugu kaxaysto la dhaho intaa hebel qur-aan kusoo akrinayna iyo intaa hebelasaan ah oo ilmahaaga qofka banaanka ula baxaayo oo la fadhiisanayo oo intuu gaari ku rito laba saac saddex saac la maqnaanayo inaad ilmahaaga in ilmahooda inay ka warqabaan baa ani kula talin lahaa runtii hundred percentage aad baad umahadsan tahay waxaan rajaynaynaa adiga iyo hooyooyinka soomaaliyeed ee kula midka ah xanuunka noocaan ee caruurtooda dhibaatada ay ku jirto ilaahay ka bixiyo hooyooyin kale oo badan oo soomaaliyeedna ilaahay dhibka ka celiyo